إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaynu ugu dambeeyey axaadiistii ku saabsanayd ee labada khuf iyo labada kabood haddii xagga hoose markaa najaaso uu kula joogsado inuu markaa ciidda ku masaxayo sidaasi ay daahirinayso waana soo sharaxnay oo waa soo tilmaannay ha yeeshee xadiidka hore ziyaad uu leeyahay ziyaadadaasoo tilmaamaysa labada kaboodna in lagu tukanayo oo labadii kabood hadduu arko inay markaa aynay waxba dhibaatiyo ka muuqan oo wax najaaso oo ka muuqda aynay jirin amaba ay ka muuqdeen najaasa ay ka muuqatay laakiin ciiddii uu markaa ku soo masaxay oo uu najaasadii kaga bi'iyey inay u bannaan tahay inuu ku tukado ayaa xadiidka hore inoo sheegay axaadiis kale oo fara badan oo ku soo aroortay oo qawli iyo ficliba lihina waa jiraan oo nebigu sala allahu calayh wasalam ama odhaah ahaan ku sharciyeeyey in kabihii daahirka ahaa lagu tukado amaba uu ficil ahaan u sameeyey amaba uu ficil ahaan uu u sameeyey xadiiskaa horena sabab buu lahaa sababtaasna maynaan ishaarin sababtaasi waxay ahayd nebiga sala allahu calayh wasalam oo kabaha ku tukanaya ayaa salaadda dhexdeedii buu kabihiisii bixiyey kabihii buu siibay dabeedna salaaddiisii buu watay saxaabadii markay ogaadeen inuu nebigu sala allahu alayh wasalam kabihiisii iska siibay ba iyaguna kabahoodii wada bixiyeen iyagoo salaaddii ku jira markaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam u weydiiyey u ku yidhi maxaa idinkuu xambaaray inaad kabihiinna bixisaan markaasay waxay yidhahaan rasuulki ilaahay oo waxaannu aragnay adiga oo kabahaagii bixiyey salaadda gudaheedii oo siibay kabihii markaasaan annaguna markaa siibnay kabihii oo bixinnay bimacnaa dayasho aanu kugu dayanayno markaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam waxauu yidhi aniga jibriil baa ii yimi dabeedna waxa uu ii sheegay kabahayga in najaasa ku sugan tahay dhibaato inay ku jirto oo ku sugan tahay ayuu jibriil ii sheegay markaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi idaa jaa'a axadukum almasjida falyandur fain ra'aa fii naclayhi adan aw qadaran falyamsaxu waliyusallii fiihima xadiiskuna sababta caynkaasa ayuu lahaa marka waxaana inoo iman doonta axaadiis kale oo marka iyaguna saas si la eg tilmaamaya in kabaha daahirkaa lagu tukan karo ayaa insha allahu tacaala inoo iman doona waxaa kale oo marka laga qaadanayaa salaaddii hadduu qofku markaa sito shay najaaso leh laakiin najaasadii aanu ka warhaynin oo aanu ogayn salaadda gudaheedii xaaladduu ogaado ayuu shaygii najaasadaa deg deg isaga siibayaa oo isaga bixinayaa salaaddiisana waa ku binaynayaa oo halkiisaasuu ka sii wadanayaa oo lama odhanayo salaaddaada intii hore ma asixin la odhan maayo ee waa inaad dib ugu noqotaa la odhan maayo ee salaaddiisi halkiibuu ka wadanayaa laakiin shaygii najaasada lahaa waa inuu deg deg u bixiyaa balka warran hadduu salaaddiisii dhammaysto aanu markii horena ogayn shaygan inuu najaaso leeyahay salaadda gudaheediina kuma baraarugin xaaladda noocaasa salaaddiisi waa markaa ka gudantay ma soo celinayo salaaddiisi waxaana laga qaadanayaa ficilka nebiga sala allahu calayh wasalam oo najaasada aanu ogayna kabihiisa ku sugnayd nebigu ma odhan markaysagaa salaaddaydi intii hore ma asixin oo kaba nijaasaan ku tukaday yacnii kaba nijaasoobay ayaan ku tukaday sidaas aawadeed salaaddayda intii hore ma asixine dib baan ugu noqonayaa yacnii sidaas iyadaama nebigu sala allahu calayh wasalam ma odhan intii hore markaysaa waxaad markaa ogaan la'aanta kaga dhacday inay macfi tahay oo aan loo qabanaynin ayaa xadiiskaasi daliil u yahay xadiiska laba boqol iyo labaatan waa can mucaawiyata ibni ilxakami radia allaahu canhu mucaawiye o ina xakam ah waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi inna haadihi asalaata salaadan laa yasluxu fiiha kuma habboona gudaheeda shay un wax oo min kalaaminnaasi dadka hadalkooda ka midi kuma habboona wa fii lafdin laa yaxillu innamaa huwa tasbiixu in kaleba ma ahe waxa weeye waa tasbiix subxaana allahi la yidhaahdo ama subxaana rabbiya alcadiim iyo subxaana rabbiya alaclaa la yidhaahdo iyo waatakbiiru ilaahay in la weyneeyo allahu akbar la yidhaahdo iyo wa qiraa'atu alqur'aan qur'aanka in la akhriyo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna sabab buu lahaa sababulwuruud ayuu xadiisku lahaa sababtaasina waxay ahayd ninbaa salaadda gudaheedii ku hindhisay markuu ninkii salaaddii gudaheedii ku hindhisay baa waxaa maqlay mucaawiyatu bnulxakam markaasuu wuxuu idhi yarxamuka allah ninkiibuu tashmiit u sameeyey o waxau idhi ilaahay ha kuu naxariisto markaasaa waxa weeye saxaabadii ku dhowayd buu wuxuu arkay iyagoo hoosta ka soo eegaya markan dadka kula khitaabaya markaa salaadda gudaheedu waa maxay yacnii niyadda saasoo kale iska yidhaahdeen hoostay ka yaro eegeen waa lilinkaar markaasuu wuxuu yidhi waa sukla ummiya maa sha'nukum tanduruuna ilay war hooyooyinkiin goblan tahay ee maxaa iga soo eegaysaane xaalkiinnu muxuu yahayoo aniga iga soo eegaysaan markaasay markaa waxay i tilmaameen inaan markaa aamuso ayay ii ishaareen buu yidhi taasna waxay deliil u tahay ishaarada markaa macnaheeda la fahmayaa ee waxa looga jeeda la fahmayaa salaadda inaynay burinaynin waa ii ishaareen buu yidhi inaan aamuso ayay markaa ii ishaareen ha yeeshee maan aamusine yacni hadalkooda ishaaradooda kuma aamusine markii dambaan iska aamusay markii dambe baan iska aamusay laakinnii sakadtu buu yidhi markaasaa salaaddii markaannu dhammaysannay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ma arag buu idhi mucallim ka horreeyey iyo mucallim mid wax bara oo markaysagaa bara ka dambeeyey iyo bara ka horreeyey oo ka tacliim wanaagsan ma arag buu idhi ilaahay baan ku dhaartay ima dagaalin buu yidhi oo ima maagin bimacnaa wax markaa shucuurkayga dhibaateeya innaba iguma samayn markaaga intan la eega marka aan salaaddaba garanayn waxa lagu samaynayo xaggaad ka timi iyo maxaad ahayd iyo erayo noocaasa nebigu kuma odhanin sala allahu caleyh wasalam ee waxa uu igu yidhi buu yidhi yacni salaadan shay dadka markaa hadalkooda iyo mukhaadabadooda ka midii kuma habboono miday markaa waxa weeye saalix ku tahay oo bimacnaa ku habboon tahay maaha in kaleba maahae waa tasbiix iyo takbiir iyo qur'aan la akhrinayo sidaasuu nebigu ii sheegay ayaa mucaawiyatu bnulxakam yidhi marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa mukaalamada dadka lala hadlayaa inaynay ku bannaanayn salaadda gudaheeda sidaas iyada abaa laga qaadanaya walow waxaa lagula khitaabayaa duca loo ducaynayaba ha noqotee oo yarxamuka allaah waa duco laakiin kaafku waa kaafu alkhitaab ilaahay adiga ha kuu naxariisto marka waxa weeye mukhaatabadaa dadka lala hadlaya ee lala khitaabayo ayaan bannaanayn walow kaanat biducaa haba ahaato duca xataa loo ducaynaye markaa mid yacni ku markaa bannaan ma aha assalaamu calaykum baa la mida kaafku waa kaafu lkhitaab idan waxa weeye kuma bannaana wa calaykum assalaam baa la mida yacni waxa weeye khitaabkaasoo dhammi ee dadka lala khitaabaya waa midaan markaa ku bannaanayn salaadda gudaheeda sidaas iyadaa weeye waxaana ku tusinaysaa hadalka markaa salaadda gudaheeda lagu hadlaa oo badheedh loogu hadlaa ogaan iyadoo oo qofku uu garanayo inay salaadda gudaheeda hadalka mukhaadabada dadku inay xaaraan tahay hadalkaa uu ku hadlayaana markaa inay ahayn hadalkaa uu ku hadlayaa wax sahwiye uga dhacay maahe waa wax badheer uga dhacay salaaddii inuu burinayo ayaa laga qaadanaya salaaddii inuu burinayo ayaa laga qaadanaya culamada qaarkood baa waxay yidhahdaan maslaxatu salaa hadduu hadalku ku saabsan yahay waa la hadli karaa oo imaamka oo kale marka haddaad ku tiraado halkaa waad qalata xadiiskii dulyadayn oo kale ay ka daliishadaan laakiin waxa weeye awsaaciya baa sidaa maray laakiin qowlkaana waa laga raajaxsan yahay waa qowl daciif ah sidaas aawoodee jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waa khilaafsan yihiin oo waxay yidhaahdeen xataa maslaxadda salaadda wax ku saabsan in loo hadlaa markaa ma bannaana sidaas iyada ah ayaa markaa jamaahiirta culammadu ay markaa yidhahdeen laa yasluxuna macnaha markaa looga jeedaa bimacnaa waa kuma bannaana macnuhu uga dhacaya riwaayo kale oo laa yaxillu ku soo aroortay oo markaa kuma bannaana ku soo aroortayna waa jirtaa saxaabiganna waa saxaabigii qisada macruufka u saaxiibka ahaa ee waxa weeye xadiiska laftiisaaba ka tirsanay yacni xadiisuljaariya uu nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhuu weydiin jiray ayna allah qaalat fi samaa waa xadiiskii wey xadiisku waa dheer yahay laakiin qitcada baabka ka khusaysa ayuu ka soo jaray oo uu sheikhu markaysaga halkan ku keenay taqtiican adigu culamada qaarkood waa karaahiyaystaan laakiin sida raajixa ah yacni waxa weeye haddii qadarka la soo goynayaa ee qadarka laga tegay macnaheedii aynay ku xidhnayn oo marka gaarkeeda ay markaa mufiid u tahay oo wax u faa'iidaynayso waa bannaantay taqdiicaasi waana sida bukhaari uu saxiixiisa ku sameeyey oo axaadiista yacni markaa dhaadheer ama markaa waxa weeye gaagaabanba hadday masaa'il kala duwan sheegayaan uu markaa mas'alaba markaysagaa baabkeeda ku keenay intii kalena markaysaga waxaan u ka jaray xadiiska laba boqol iyo koob iyo labaatan waa can zayd bni arqam radia allaahu canhu qaala in kunna lanatakallamu fi salaa ay in hushaan iyo kunnaa waxaanu ahayn lanatakallamu qaar hadla ama in kunna ay inaa kunna anagu waxaanu ahayn lanatakallamu qaar hadla fi salaati salaada gudaheeda calaa cahdi nabiy sala allahu alayh wasalam wakhtigii nebiga yacnii gudaheeda ayaanu hadli jiray calaadu waa bimacnaa fii yukallimu axadunaa saaxibahu xaaluu ula hadlaayo axadunaa midkayo saaxibahu yacnii markaa saaxibkiisa ula hadlayo bixaajatihi dantiisii uu kala hadlayo siinaaf inaad ka laqbaysaana waa bannaanto ataa yukallimu waa hadlayey bimacnaa waxa weeye waxa mudaarica looga dhigay waa lixikaayati xikaayatulxaal weeye xaaladdii tagtay baa markaa laga xikaayoonaya sidii wax jooga oo kale oo hadda xaadir oo markaysagaa dhacaya ayaa markaa lagu cabbiraya yukallimu waa markaa hadlayey axadunaa markaa midkayo saaxibahu saaxibkiisuu la hadlayey saaxiibkii bixaajatii dantiisuu kala hadlayay xataa nasalat ilaa maa'iya ay ka soo degtay xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha ilaaliya waasalaati alwustaa salaadda markaa dhexdhexaysana ee salaadaha markaa barhtamaysana markaa ilaaliya wa quumuu lilaahi qaanitiin wa quumuu istaaga lilaahi ilaahay dartii isu taaga qaanitiina xaala kownikum aa tihiin saakitiina qaar markaa aamusan aa tihiin ama qaanitiina ay daa'iciina qaar ilaahay ateecaya xaalaa tihiin fa umirnaa bisukuuti sukuutkaana la amray qunuudda markaa sukuut baa looga jeedaabay markaa xadiiskan darteed aayadda qunuudda markaa ku soo aroortay sukuut baa looga jeedaa bay culammada qaarkood ku fasireen waxaana la amray aamus baa nala amray wa nuhuynaa cani ilkalaami hadalkana waa nalaga reebay hadalka looga jeeda ashu waa cahdiyo yacnii kalaamka waxaa looga jeedaa mukaalamatu nnaas in dadka lala hadlo ayaa laga tilmaamaya a oo bimacnaa kaafulkhitaab waxaa lagula hadli karaa salaadda gudaheeda dee ilaahay iyo nebiguunbaa lagula hadli karaa laakiin cid kale kaafulkhitaab markaysagaa lagulama khitaabi karo salaadda gudaheeda salaadda gudaheeda nebigana sala allahu alayh wasallam mukhaatabo waa lala samayn karaa assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wa barakaatuh assalaamu calayka kaafulkhitaabkii nebiga waa lagula khitaabay salaadda gudaheedii baa lagula hadlaya waa bannaantay taas laakiin dadka in lagula hadlo salaadda gudaheeda dadka kalea nebiga ahayn ama makhluuq kaleba salaadda gudaheeda markaa in lagula hadlo ma aha yacni saas yadaa weeye muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanayo bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wa lafdun limuslimin lafdiguna isu arooriyey shiikhuna wuxuu u sugnaaday muslim buu u sugnaado saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskeenna wuxuu tilmaamayaa waagii hore inay markaa bannaanayd salaadda gudaheeda in lagu hadlaa inay bannaanayd oo ninku isagoo markaa uu salaaddii lagu jiro ayuu iman jiray markaasuu ka ku xiga weydiin jiray war imisaa la tukaday oo ragcaddii imisaad markaasuu odhan jiray markaa saddex baa tegey ama labaa tegey ama mid baa tagtay markaasuu dabeedna xidhanaya kan kalena waxba kama guri jirin marka waagii hore saasay u bannaanayd mukaalamada salaadda gudaheeda la yskula hadlaa laakiin waxa weeye markii dambe xukumkaa waa la nasakhay waxaana markaa lagu nasakhay aayadda waquumuu lilaahi qaanitiin marka zayd ibnu arqam waxa uu yidhi waxaana la amray sukuudka waxaanana laga reebay yacni markaa kalaamka mukaalamada dadka lala hadlaayo ayaana laga nahiyey oo nalaga reebay ayuu marka uu yidhi zayd ibnu arqam macnaha markaa in qunuud markaa sukuut looga jeeda halkanna waa siday saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ka fahmeen sidaas yada ah weeyaan sidaas yada ah weeyaan culammaduna ijmaac bay soo naqliyaan hadduu qofku waxa weeye salaadda gudaheeda isagoo u badheedhaaya oo og salaadda gudaheeda in lagu hadlaa inay xaaraan tahay oo waxa uu ku hadlayaa maslaxaddii salaadda aynay ku saabsanayn inay buraysay culammadu ku ijmaacsan yihiin maslaxadda salaadda inaan lagu hadli karin waa qowlka raajix ah ha yeeshee si ay ijmaaca u soo naqliyaan bay ixtiraaskaa u geliyeen oo u yidhaahdeen waxau ku hadlayaana aynay ahayn maslaxadda salaadda saddexdaa shardi haddii laga helo inay salaaddu gurayso culammadu waa ku ijmaacsan yihin oo wax khilaafa kuma sugna jamaacaad badanoo culammada ka mid ahna soo raray ijmaacas oo uu ka mid yahay nawowi oo uu ka mid yahay ibnu abilcizi alxanafi fii sharxi taxaawiya oo uu ka mid yahay ibnu taymiya wahayrihim wakayruhum salaadda hadalkaas in la nahiyey la garay dadka lala hadlayo inay salaaddii fasaad keensanaysoo salaaddii fasahaadinaysa xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay nahyigaa taxriim wuxuu keensadaa nahyigu maadaama marka uu yahay shay muxaram ah annahyu yaqtadii alfasaad baa qaacida sharciya tidhaahdaa nahyigu fasaad buu keensadaa adigu axwaasha qaarkood oo culammadu ay isku khilaafsan yihiin oo yidhaahdeen fasaad ma keensado waa jirtaa laakiin suuradan ma aha marka suuradan oo kale waa suuradii ay noqonaysay inuu nahyigu fasaad inuu keensado ay markaa tahay yacni markaa sideeda inay tahay salaatul wusto yacni si gaaree loo sii sheegayaa shanta salaadood bay ka mid tahay khilaaf badan baana ku sugan tacyiinka la cayimayo markaa salaatul wustaha shanta salaadood salaad ka midi ma jirto hadday jirtana culammada qaar baa waxay qabaan taasi inay salaatul wusta tahay qaar kale waxay yidhaahdeen mucayan ma ahee shanta salaadood bay ku dhex jirtaa qaar kale sunnayaashaabay ka dhigeen qaar ka midoo qaar yidhahda duxada weeye iyo qaar yidhahda witriga weeye aqwaal kaleaba jirta laakiin qowlka markaysagaa raajix ee sawaabka axaadiistuna ku tusinayso salaatulwustuhu waa inay salaada casar tahay waana afdalu salawaat salaadaha ta ugu fadliga badan weeye salaada casar salaada casar baa salaadaha ugu fadli badan nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay ummadihii idinka horreeyay salaada casar baa la amray dabedu waa dayaceen idinkana waa laydin amray qofkii salaada casar ilaaliya wuxuu leeyahay laba ajar buu leeyahay marka waa salaada ugu fadliga badan weeyo salaatulwustaa la yidhahdaa salaadaha ilaaliya bimacnaa shanta salaadood ee faralkaa ilaaliya weliba si gaara waxaa usii ilaalisaan salaada salaatulwusta la yidhahdee casarka salaadaana si gaara u ilaaliya shaqaluuna can isalaati alwustaa salaati alcasri yacni waxa weeye sida xadiidka saxiixa ku soo aroorayba uu sheegayo inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxay naga mashquuliyeen salaaddii markaa dhexdhexaysay ee bartamaysay bay naga mashquuliyeen salaaddii casar bay naga mashquuliyeen ilaahay markaa qubuurta xabaalahooda iyo guryahoodaba naar ha ka buuxiye gaalada ayuu habaarayay nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskuna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa xadiis saxiixa weeyaan xadiidka laba boqol iyo laba iyo labaatan oo can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yidhi attasbiixu lilrijaal yacni tasbiixda salaadda gudaheeda lagu tasbiixsadoo arrinkugu soo darriyey darteed loo tasbiixsadaa lirijaali ragga ayuu u sugnaado bimacnaa mubaax u yahay oo u bannaan yahay wa tasfiiqu saxabagaraacuna linnisaa'i dumarka ayuu u sugnaaday muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey zaada muslimun muslim wuxuu kordhiyey oo uu xadiiska ku sii daray fi salaati salaada gudaheeda idaa naabakum yacni fii salaatikum shay-un ama shay-un fii salaatikum salaaddiinna gudihiisa gudaheeda hadduu shay idinku haleelo falyusabbix irijaalu waliyusafiq innisaa ragguna ha tasbiixsadaanoo subxaana allah ha yidhaahdaan markay doonayaan inay tilmaamaan salaaddii in wax ku yimaadeen ama sahwi iyo wax la midii inay yimaadeen ow imaamku sahwiyey markay doonayaan inay u sheegaan ha tasbiixsadaanoo subxaana allah ha yidhaahdaan waliyusafiq innisaa dumarkuna saxabada ha garaacaan dumarkuna saxabada ha garaacaan marka xadiiskani waxa uu tilmaamaya inay raggii waxa weeye tasbiix imaamkii ku ogeysiinayaan tasbiix inay imaamkii ku ogeysiinayaan xadiiskuna sabab buu lahaa sababku sababtu lahaana waxay tahay nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa waxa uu qabtay reer bani camar bani camr ibni cawf yacni markaa qoladaas ayuu qabtay marka waxaweye quba markaysagaa masaajidka qubay ku dhowaayeen halkaas buu tegayoo markaa islaax fitne dhexdooda markaysagaa ka dhacday ayuu inuu soo islaaxiyo nebigu sala allahu calayh wasalam ugu kici timay dabeedna markaa salaaddii buu ka habsaamay bilaal baa markaysagaa waxa uu ku yidhi abubakar dadka ma tujinaysaa markaasuu markaa uu yidhi haa dabeedna markaasuu markaa qiimay oo salaaddii buu galo salaaddii iyagoo ku jira ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yimi markaasuu waxa weeye safafkii markaysaga waxaan markaa nebigu soo markaa dhex maray markuu safafkii soo dhex maray ayay dadkii markaysagaa saxabada garaaceen iyagoo abubakar ogeysiinaya inuu nebiga yimi sala allahu calayhi wasalam abubakar markuu soo markaa yacni daymooday oo uu xagga hoose ka soo yaro eegay waxa uu ogaaday nebigu sala allahu calayh wasalam inuu markaa u yimi markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamay inuu markaa halkiisa ku sugnaado oo bimacnaa waxa weeye salaaddii u sidii usii wado markii dambuu nebigu sala allahu calayh wasalam markaa wuxuu yacni u sheegay salaaddii haddii wax ku soo darriyaan oo la doonayo imaamka in la ogeysiiyo in tasbiix raggu inay la yimaadaan tahay dumarkuna saxaabada ayay garaacayaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen saxaba saxabada siday dumarku u garaacayaan waxa weeye markaa iskuma dhufanayaan labada markaa saxab yacni markaa xaggooda hoose markaa la yskuma dhufanayo ama gacmaha xaggooda cadcad ee baabacooyinka la ysku dhufan maayo laakiin waxa weeye gacanta markaysagaa midig dhabarkeeda iyo gacanta bidix markaysaga waxaan markaa baatinkeeda oo xagga hoose ah labadaasay markaa dumarku isku dhufanayaan labadaas ayay markaa isku dhufanayaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen culamada qaarna waxaabay yidhaahdeen waaba ka sii cidhiidhiyeen oo markaysaga yacni markaa far faraha markaa qaarkood in la ysku dhufanayo ayay markaa tilmaameen calaa kulli xaal in yacni markaa gacanta midig markaa xaggeeda mee waan istaba mariyey culamada badankooda waxaa loo nisbaynayaa waxaa weeye gacanta markaysagaa midig xaggeeda hoose ee baatinka ah iyo gacanta markaysagaa bidix xaggeeda sare ee dusha ah labadaa in la ysku dhufanayo marka calaa kulli xaal labada baatin baan la isku dhufanayn labada gacmood xaggooda hoosaan la ysku dhufanayn saas iyadaabaa jamaahiiru ahlicilmi ay markaa qabaan waxaanay markaysagaa yidhaahdeen culammada qaarkood marka uu tasbiixdii la imanayo iclaam keliya waa inaanu uga jeedin iclaam keliya oo aynaan uga jeedine dikri iyo iclaam wada socdo waa inuu uga jeedaa sidaas iyada ah ayay markaa tilmaameen laakiin calaa kulli xaal taqyiidka noocaasi daliil ma laha oo la odhanayo waxa weeye hadduu iclaam uga jeedo salaaddii waa ka buraysaa wax daliila markaysaga mas'alada noocaasi ma laha waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa sacabatumashada markaysagaa sacabada la tuntaa inaynay ahayn shaqadii ragga sidaas aawadeed markaysagaa dadka markaa ciyaaraya ama ragga qaarkooda markaysa waxaan markaa ciyaarta ay samaynayaan ee saxabada ay garaacayaan waa takhanus oo ficilka ay la imanayaan markaysaga waa min afcaali nnisaa waana tashabuh markaysagaa dumarkii ay shabbahayaan waxaana markaa culammadu ay ku tilmaameen in waxa weeye arrinkaasi baabu tashabuh inuu markaa gelayo sacbada la garaacayana laba markaa yacni qolo baa laynoogu sheegay labada qolo qolona inaynu shabbahno ma aha waa mida gaalo waa laynoogu sheegay wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya waa midda labaadee waxaa laynoogu sheegay markaa dumarkaa laynoogu sheegay altasbiiqu linnisaa lafdi kale wuxuu ku saaro inama atasbiixu lilrijaali waaltasbiiqu linnisaa yacni salaadda gudaheedaa loo jeeda amaa salaaddii wixii ka baxsanaa markaysagaa ibaaxo markaa u bannaynaya tasbiixdii la adilla la hayaa markaysagaa inay dikri caamato rag iyo dumarkaba ka dhaxeeye taqyiidka laakiin lagu qaydayaa marka waa tasbiixdan loo tasbiixsanayo markaa iclaam darteede laakiin tasbiiqii wax markaa u bannaynaya xaal kaleba raggii u bannaynaya lama hayo xaal kaleba wax raggii u bannaynaya lama hayo marka mas'alada ku saabsan saxaabada markaysagaa la tumanayo ee markaa la garaacayo waxay tahay markaysaga waa midaan markaa bannaanayn ee raggu markaysaga ay garaacayaan waa midaan markaysagaa bannaanayn xataa waktiga aan salaada lagu jirin dumarku markaysagaa inay la yimaadaan yani markaysagaa saas yadaa maaha oo ma aha inay wakhti kastaba markaysaga isaga bannaan tahay yacni sidaas yadaa laga qaadan maayo sidaas aawadeed yacni dadka qaarkood waxay sameeyaan oo cibaade ahaan ay uga jeedaan oo xatarada marka ay xataraynayaan ee marka yani isruxayaan ee addimada markaa dhulka la dhacayaan ee waxyaalaha noocaas ay samaynayaan inay muxaram tahay bay markaa culammadu sheegeen inay muxaram tahay ayay markaa sheegeen oo waxa weeye yacni markaa in la in la sameeyo aynay ahayn culamada qaarkoodna kutub bay ka qoreen aad iyo aadna waa u diideen markaysaga culamada qaarkooda waa u inkireen culamada aadka u inkiraya u diidaya waxaa ka mid ah abulcabaas alqurtubi kitaabkiisa markaysaga almufhim hadalka uu ku diidaya aadkiiyo aadka ugu radinayo oo uu ku tilmaamayo afcaasha ahlu zandaqada dadka aan diinta lahayn markaysaga ficilada ay la yimaadaan yacni markaa inuu saasoo kale ku tilmaamayo xaafid ibnu xajarna wuxuu kaga soo rarayaa fatxulbaariga isaguna raallibu hadalkaa ka noqonaya waa taqriirinaya waa taqriirinaya durduushi baa ka mida culamada aadkiiyo aadka uga digay oo tilmaamay afcaashii markaysaga muuse saamiri yacni ee saamiri laga soo qaatay inay markaa ka mid yihiin oo cijligii markuu sameeyey ee markaa cijligii markaa markuu yacni uu yidhi ha la caabudo xaaladaasay ka dul xatreeyeen cid yacni markaa dibigii dibigii bay ka dul xatreeyeen marka durduushi waa markaysa wuxuu dhintay markaa shan boqol iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd shan boqol iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd sagaal boqol oo sano ayaa laga joogaa wax ka badan wakhtiguu dhintay wakhtigaasu wuxuu tilmaamayaa in markaa ficilka noocaasa markaa laga soo qaatay saamiri in laga soo qaatay ee culammada islaamku hadday afarta imaam yihiin iyo hadday khayrkood yihiin dhammaantoodba inay qabaan inaynay bannaanayn waxaasi oo ay tahay afcaasha marka ahlu zandaqati waalilxaad dadka markaysa waxaan markaa diinta aan lahayn yacni markaa ficiladoodii markaa inay ka mid tahay qurdubiguna waxa uu ku soo raraa tafsiirkiisa yacni aayaadka suuratu taaha markuu fasirayo ee muuse saamiri iyo halkaas markaysa waxaan markaa qisadooda uu soo gaadho halkaasu markaysagaa qurdubiguna kusoo qaata wa kadalika markaysagaa futuuxaat ilaahiya markaa xaashiyada markaysagaa jamalku isaguna saas si la eg markaa suuratu markaa taaha tafsiirkeeda ayuu kusoo qaataa oo isaguna ku keena wa kadalika ibnu xajar alhaytami risaaladiisa layakafu alricaac can muxaramaati allahwi waasamaac isaguna masalada noocaasa waa kaga hadlaa xadiiska markaysaga mawduuce been abuurkee nebiga loo nisbeeye xadrada lagu bannaysanayana waxa uu tilmaamay oo uu markaa ka soo naqliyey abulcabaas alqurtubi inuu markaa uu yidhi waa mawduuc nebiga lagu been abuurtay oo waxay yidhaahdeen nebiga ayaa markaysaga nin acraabii ka dulqaaday qad lasacat xayatu lhawaa kabidii falaa tabiiba laha walaa raaqi ila alxabiiba aladii shagafat bihi facindahu ruqyatii wa taryaaqii laba bayda noocaasa markaasaa nebigu markaa isruxay oo markaysagaa madaxa ruxay bay markaysagaa yidhaahdeen oo markaasuu xatreeyey marka arrinkaasna waa mawduuc oo waa been abuur culammaduna waxay ku ijmaacsan yihiin markaa been abuur yahay abulcabaas alqurtubina waa sheegay inuu waxa weeye arrinkaasi been abuur nebiga lagu been abuurtay oo kadib ah inuu markaa u yahay nebiguna sala allahu alayh wasalam marnaba markaysaga inaanu xadraynin sidaas yada ayuu tilmaamay ciisaddiin ibnu cabdisalaam kitaabkiisa markaysagaa qawaacidkaa waxa uu ku tilmaamayaa yacni raqsiga iyo samaacu inay yihiin markaysaga afcaasha markaysagaa dadka xunxun inay yihiin oo in la sameeyo markaysagaa inay ahayd isaguna culammadii shaaficiyadu ka mid yahi waa culammadii qarnigii toddobaad yacni weeyaan waxa uu tilmaamaya arrinka noocaasi inaanu markaysagaa bannaanayn ayuu markaa tilmaamay marka ahlu cilmi badan baa calaa kulli xaal ka hadlay marka culammaduna waxay sheegeen arrinkaas markaa xadrada ah ee ay markaa isruxayaan ee ay tawaajudka iyo raqsiga samaynayaan inuu yahay arrin muxaram ah oo aan shareecada islaamka ku bannaanay afcaasha markaysaga ahlu zandaqati walilxaadna inay yihiin imaamu shaafici laftiisa waxaa laga soo naqliyaa inuu markaysaga waxaan markaa inkiray oo uu yidhi yacni baqhdaad baan ka baxay yacni waxaana markaysa waxaan markaa yacni ku sugnayd shay ay dadka zanaadiqadii la yimaadeen oo takbiir la yidhaahdo takbiirkaa waxaa lagu tilmaamay uu sheegaya uu leeyahay zanaadiqada la yimi waxa weeye markaa waa xadrada xadrada wey marka a'immada islaamkuna sidaas yadaabay u inkireen oo diideen dumarkii inay waxa weeye saxabada garaacanayaan wakti ay iclaam iyo wax la mida samaynayaan jamaahiiru ahlicilmi xadiiskaasay qaateen sidaasanay ku tageen waana sawaabka ha yeeshee imaam maalik baa markaa khilaafay oo xoogaa ta'wiilaad bay markaa saareen laakiin arrinka noocaasi waxa weeye waa daciif sawaabkuna waa qowlka markaysagaa jamaahiirta sidaas aawadeed baa maalikiyada qaarkood sida qurtubi oo kale uu ka leexday qowlkii markaysagaa imaam maalik oo yidhi siduu jumhuurku ku tegay baa markaysagaa saxiixa xadiidka laba boqol iyo saddex iyo labaatan waxaa mutarif ibni cabdillaahi bni shikhiir can abiih mutarif ibni cabdillaahi taabiciga la yidhahdo waxaa laga soo wariyey oo isaguna aabbihii oo saxaabiya ka warinayo can abiihi qaal aabbihi inuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama waxaan arkay rasuulkii ilaahayoo yusallii tukanaya wa fii sadrihi laabtiisana ay ku sugan tahay asiizun yacni gurxan baa ku sugan ka asiizi ilmirjal yacni markaa la mida ee gurxanka markaa waxa weeye dherigoo kale dherigu markuu karayo kurkudha iyo sanqadha ka baxda markuu karayo sanqadh la midii iyadoo laabtiisa ay ka baxayso ayaa nebiga sala allahu calayhi wasallam arkay salaad buu tukanayey dabeedna markaa waxaa weeye sidaas iyada ah ayaa sadrigiisu gurxan iyo sanqadhi uga baxaysay min albukaa ay min ajli albukaa mintu waa sababiyo min ajli albukaa oo hin aawadeed ayaa laabtiisu la gurxamaysay akhrajahu alkhamsatu shanta ayaa soo saaray afarta asxaabu sunan iyo markaa imaam axmed ila ibna maajah marka afarta asxaabu sunan laga reebo ibnu maajah ama shanta marka laga reebo ibnu maajah afarta kale waa soo saareen saddexda kale ee sunan iyo imaam axmed baa soo saaray wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey saniica shiikhu waxa uu eg yahay inuu tirmidi ku soo saaray sunankiisa ha yeeshee markaa sunankiisa kuma soo saarin xadiiskana sunanka kumuu soo warin ee shamaa'ilku ku soo wariyey haddii markaa la idlaaqoo layahay tirmidi baa xadiiska soo wariyeyna waxaa loo qaataa inuu sunanka ku soo wariyaa loo qaataa sidaas aawadee itlaaqa uu sidaas yadaa u itlaaqay yacni nadar baa ku sugan nadar ayaa ku sugan sidaas aawadee waxaa ka fiicnayd cibaarada uu nawowi markaa khulaasada ka tilmaamayo ah inuu yidhi rawaahu halaasatu saddexdaa soo wariyey yacni laakina tirmidiya fi shamaa'ili ha yeeshee markaa tirmidi kuma warin sunankee shamaa'ishuu ku wariyay kitaabkiisa la yidhaahdo xadiidkana ibnu xibbaan baa saxiixiyey culammada kale xadiidka saxiixisay waxaa ka mid ah ibnu khusayma waxaa kaloo ka mid a xaakim oo isaguna yidhi saxiixun calaa sharti muslim waxaa kaloo ka mid a dahabi oo waafaqay waxaa kaloo ka mid a xaafid ibnu xajar oo markaa sanadkiisa ku tilmaamay inuu qawi yahay fatxulbaariga xadiidka toddoba boqol iyo lix iyo toban markuu sharxayo waxaa kaloo ka mid a albaani oo xadiidka saxiixiyey waxaa kaloo ka mid a nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey waxaa kaloo ka mid a muqbil oo isaguna jaamic aljaamicu saxiix kitaabkiisa la yidhaahdo isaguna ku saxiixiyey marka culammadaas baa ka mid a culammada saxiixisay axaadiis kaleoo bukaaga ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam oohinta uu ooyey ee salaadda uu ku ooyey axaadiis kaleoo ku soo aroortayna waa jira axaadiis kale oo saxiixa oo ku soo aroortay ayaa jirta oo nebigu sala allahu alayh wasalam salaadaha qaarkood inay dhacday inuu ku ooyey oohintana nebigu sala allahu alayh wasalam ama salaadaha qiyaamuleylka ha ahaato ama ha ahaato markaa salaatulkusuuf ha ahaato salaadaha qaarkood inuu ooyey markaysaga waa dhacday salaaddii salaatulkusuufka markuu tukanayey baa nebigu waa ooyey sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixaana ku soo arooray salaatuleylkana markaysagaa nebigu waa ooyey xadiis saxiixa ku soo arooray xadiidkan lama carifin salaadan markaysagaa noocay ahayd uu nebigu markaa tukanayey salaadan uu markaa tukanayey yacni markaa lama carifin oo nooceedii lama sheegay marka bukaa iyo bukan masdarka markaysagaa bukan iyo bukaa'an baa la yidhaahdaa bukan waxaa loo isticmaalaa markaa aanu wax codi wehelin ee ilmadii dareerayso laakiin wax codi qofka aanu ka soo baxayn bukan baa la yidhahdaa bukaa'an oo mad lagu sameeyo hamze markaysaga waxaad markaa la akhriyana waxay noqonaysaa marka oohintii ay cod wadato labada markaysagaa bukan iyo bukaa'an yacni markaa shaacir baa waxa uu ku kulmiyey shucaradii saxaabada ka mid a mar xasaan baa lagu sheegaa marna shucaradii kale saxaabadaa lagu sheegaa hal bayd buu labadaba isugu keenay bakat caynii wa xuqa lahaa bukaaha wamaa yugni lbukaa'u wala alcawiilu yacni bakat caynii ishaydii baa oyday buu wa xuqa lahaa bukaaha yacni markaa oohinteedu waa markaysa waxaan markaa waa mudan tahay ishaydu inay oydo gar weey wamaa yugni albukaa'u wala alcawiilu oohinta markaysagaa lala dhawaaqaa iyo markaysaga waxaan markaa qaylada yacni markaa lala muraadilaaca lala ooyaa ee lala qayliyaa cawiilku waa qaylada yacni bukaana waa markay cod wadato yacni waxba tari maysa buu oohinta marka anwaac baa loo qaybiyaa ibnulqayim aljawsiya waxa uu tilmaamay markaysaga oohinta markaa in loo qaybiyo toban nooc oo waxaa jira markaysaga bukaa'u alkhawfi waalkhashya waxaa jira bukaa'u suruur waxaa jira bukaa'u alxasan waxaa jira bukaa'u almuwaafaqa waxaa jira waxa weeye buka la yidhaha bukaa'u addacfi waalkhawar yacni marka waxa weye anwaac badan baa toban nooc baa loo qaybiyaa yacni marka oohinta nooca uu nebigu ooyey waa bukaa'u alkhashyati waalkhawf waa oohintii markaysaga cabsida oohintii cabsida noocaas weeye waana afdalu lbukaa yacni oohinta waa nooca ugu fadliga badan yacni noocaas weeye waxaa jira bukaa la yidhahdo bukaa'u addacfi waalkhawar yacni bukaga markaysa waxaan markaa yacni dacfiga oo qofka markaa naftiisu inay taag daran tahay yacni bukaaga markaysagaa yacni markaa noocaa ku timaada aanu wax yar u adkaysan karin wax yar aanu u adkaysan karin oo kelmad haddii lagu yidhaahdo u muraaro dilaacayo ama wax yar hadday ku dhacaan u muraaro dilaacayo taas iyadu waa dacfi waana nooc min almarad yacni nas'alu allah alcaafiyata minhu ilaahay inuu markaa inaga badbaadiyo waanu ka baryaynaa waxaa jira mid layahay bukaa'u lmuwaafaqa bukaa'u lmuwaafaqa waxa weeye qofkii cid ooyaysa inaad la kulanto dabeedna markaysaga ilma in iyo oohina aynay ku haynin laakiin oohintii markaysaga waxaan markaa adigana marka ay ku qabatay yani markaa adigana ay ku qabatay bukaa'u lmuwaafaqa la yidhahdaa marka adigu calaa kulli xaal yacni nooca uu nebigu ooyayey waa bukaa'u alkhashyati waalkhawf waana afdalu anwaaci albukaa noocyada oohinta nooca ugu fadliga badan weeye masalada ku saabsan haddaba xadiisku uu sheegayo oo salaada gudaheeda in lagu ooyo haddii oohintii wax codi qofkii aynay ka soo bixin culammadu waxay ku itifaaqsan yihin oo isku waafaqsan yihiin salaaddii inaynay waxba yeelin bal haddii cod soo baxa ka warran oo salaaddii gudaheedii oohintii aad ooyaysay ayaa cod baa markaas soo baxay salaaddii wax ma yeelaysaa mise yeeli mayso masalada noocaasa waxaa ku sugan markaa khilaaf baa ku sugan khilaaf ayaa ku sugan bal ee madhabta shaaficiye lafteedaa markaa iskuba khilaaftay oo aqwaal ka leh ama awjuh bicibaara asax saas aawode xaafid ibnu xajar markuu waxa weeye fatxulbaariga uu yihi baabun idaa baka alimaamu fi salaa ay hal tafsudu aw laa tafsud hadallada uu ku sheegay sharaxa waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar wa fii madhabi shaaficiyi halaaatu awjuh madhabta shaafici mas'aladaa waxaa ku sugan oo inta salaaddu ma ku fasahadaysaa mise ku fasahadi mayso saddex weji baa ku sugan asaxuhaa waxaa agtooda ugu saxiixnimo badan agtooday ugu saxiixnimo badantay maaha daliil ahaan bay ugu saxiixnimo badantay maaha asaxuhaa agtooda waxa ugu saxiixnimo badanoo qowlkay agtooda saxiixiyaan shaaficiyo waxa weeye in dahara minhu xarfaani afsad wa ilaa falaa haddii markaa yacni codkii oohintii ay cod markaa soo saarto codkii laba xaraf ay ka muuqdaan laba xaraf ama wax ka badani ay ka muuqdaan inay salaaddii fasahaadayso oo oohintaasi ay fasahaadinayso haddaan laba markaysaga xaraf aynay ka muuqanna inaan oohintii salaaddii aynay fasahaadinay taaniihimaa wa xukiya can nasihi fi limlaa annahu laa yufsidu mutlaqa liannahu laysa min jinsi alkalaam walaa yakaadu yabiinu minhu xarfun muxaqaq faashbaha sawta algufla waxa uu yidhi waxa yacni qowlka wejiga labaad weliba waxaa laga soo raray markaa imlaagii shaafici uu yeedhiyey baa laga soo raray waa inaynay markaa oohintu mutlaqan si mutlaqaba salaaddii inaynay u fasahaadinayn marnaba inaynay fasahaadinayn xalay tahay mid la itlaaqay inaynay fasahaadinayn marnaba sababtuna waxay tahay oo lagu cilaynayaa jinsigii iyo noocii hadalka kama mid ah oo hintu kumana dhowaanayso xaraf muxaqaqi inuu ka muuqdo markaa sawdkii waxa weeye qufliga ah ee aan la garanaynin ee wuxuu yahay iyo xarafuu yahay kaasoo kale ay la mid tahay qowlka saddexeeya haalisuhaa ka saddexeeya cani ilqafaali qafaal shiikha la yidhaahdaa laga soo raray in kaana fahmuhu mudbiqan lam yufsid wa ilaa afsada yacni afsada iyo afsada albukaa'u baa looga jeedaa yacni waxa weeye haddii afkiisu isku daboolan yahay oo xidhan yahay ma fasahaadinayso oo hintu fasahaadin mayso salaadii haddii laakiin afku aanu xidhnayn codkii markaysagaa uu furan yahay yacni waxa weeye oo laba xaraf ay ka muuqdaan waa fasahaadinaysaa wa bihi qataca almutawalli shiikha mutawalli la yidhahdo asxaabu alawjuha ka mida shaaficiyana isaguna qowlkaasuu qadciyey waalwajhu athaani aqwaa daliilan yacni ibnu xajar waxau odhanayaa qowlka labaad ayaa xagga daliilka xoog badan waxa uu ku keenay xadiidka markaa toddoba boqol iyo lix iyo toban markuu sharxayo ama baabkaba waynu tilmaan marka calaa kulli xaal qowlkaa xafid ibnu xajar uu sawaab gareeyey ayaa markaa sawaab ah adiladuna qowlkaasay markaysaga arjaxaysaa xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatan can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyay la raalliha ka noqday qaala inuu yidhi kaana lii min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalama madkhalaan rasuulka xaggiisa waxay iiga sugnaatay madkhalaani ay zamanaa dukhuulin laba wakhti oo loo soo galo ayaa ii sugnaatay laba markaa wakhti ama laba aminood oo loo soo galo ayaa nebiga markaa xaggiisa iiga sugnaatoo iiga markaa furayd fa kuntu idaa ataytuhu wahuwa yusallii fa kuntu waxaan ahaa idaa ataytuhu haddaan u imaado wa huwa yusallii walxaalu yahay huwa isagu nebigu sala allahu alayh wasalama yusallii mid tukanaya tanaxnaxa lii wuu markaa waxa weeye tanaxnuxu buu ii sameeyaa tanaxnuxu waxa weeye ixi inuu yidhaahdo yacni xidaasi markaa wuxuu igu tilmaamayaa soo dhaaf waa idan rawaahu nasaa'iyu nasaa'i ayaa markaa xadiidka soo wariyey wabnu maajah ibnu maajahna xadiidka waa soo wariyey nasaa'i iyo ibnu maajah ayaa xadiidka soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey bayhaqi waxaa soo wariyey ibnu khusayma waxaa soo wariyey imaam axmed intaasiba waa soo wariyey culammada xadiidka markaa waxay ka yidhaahdeen ibnu sakan xadiidka waa saxiixiyey ibnu xibbaan laftiisana waxaa laga soo raray isaguna inuu saxiixiyey ibnu khusayma saxiixiisu ku soo wariyey ha yeeshee tarjumada baabku markaysagaa qaydiga ku xidhay oo xadiidka inuu mutawaqif ka yahay laga fahmayo wuxuu caynkaas oo kale sameeyo oo markaa yacni ama uu nuqnuq geliyo ama uu yidhaahdo hadday asaxdo ama uu yidhaahdo lafdiga noocaasa markaysagaa waxbaa ku sugan oo markaa shakibaa igee jira lama itlaaqo lama yidhaahdo markaa ibnu khusayma waa saxiixiyey lama yidhaahdo marka tarjumada ayuu wuxuu odhanayaa in la ruqseeyey salaadda gudaheeda tanaxnuxu in la sameeyo xin la yidhaahdo in la ruqseeyey in saxat haadihi lafdatu haddii lafdigaasi asaxo ayaa markaa la ruqseeyey saasuu tarjumada baabka ku qoraya marka xadiidka waxaa weeye inaanu markaa sixadiisa marka aanu jasmin ayaa laga qaadanaya culammada xadiidka ka hadashay ama xadiidka daciifisay waxaa ka mida bayhaqi bayhaqi baa ka mida oo waxau idhi sanadkiisa iyo markaa matnigiisa labadaba waa la ysku khilaafay matnigiisa waa la ysku khilaafo mar waxaa loo soo wariyey tanaxnaxa lii marna waxaa loo soo wariyey sabbaxa lii waana laba lafdi oo kala duwan xagga markaa sanadkiisana waa la ysku khilaafoo nin la yidhaha cabdillaahi ibnu nujay bitasgiir nujay ayaa markaa sanadka ku jira ninkaasi mar wuxuu ka warinaya can caliy ibni abi aalib marna wuxuu markaa sanadka odhanayaa cabdillaahi ibnu nujay can abiihi can caliy bni abi aalib aabbihii buu ka warinaya aabbihina caliy bni abi aalib buu ka warinaya aabbihina waa majhuul lama garanayo aabihii wuxuu yahay waa majhuul xaafid ibnu xajar marka wuxuu ka odhanayaa taqriibka waa maqbuul maqbuul waxa uu yidhahdo xaafid ibnu xajar taqriibka ku yidhaahdana waxa weeye ay maqbuulun xaysu yutaabac waila falayinu alxadiid kama dakarahu fi lmuqadima yacni waxa weeye waxaa laga qaataa haddii uu mutaabic aanu helin oo dariiq kale oo raaca aanu helin waxa uu noqonayaa markaa layinulxadiis buu noqonaya xadiikaasi xadiiskiisu inuu daciif yahay hadduu laakiin mutaabaco helo markaasaa la aqbalayaa wax mutaabacaana xadiiskani ma haysto mar kalena waxaa loo soo wariyey isagoo toos uga warinaya cabdillaahi ibnu nujay caliy bnu abi aalib toos uga warinayo aabbihii aan ka warinay yaxya bnu maciinna waxauu yidhi cabdillaahi ibnu nujay yacni waxba kama maqal caliy bnu abi aalib sidaas aawadee xadiisku wuxuu noqonayaa munqaic marka culamada daciifisay waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida nawowi oo isaguna khulaasada ku daciifiyey
waxaa ka mid a ibnu mulaqin oo isaguna khulaasatu lbadri lmuniir ku daciifiyey waxaa ka mid a albani oo isaguna tacliiqa uu ku leeyahay kitaabka saxiixu ibnu khusayma isaguna ku daciifiyey waxaa kaloo ka mid a labada arnauud oo markaa takhriijka zaadka ay ku leeyihiin zaadulmacaadka iyaguna ku daciifiyey marka xadiisku sida raajixa ah waa xadiis daciif ah ha yeeshe mas'alada uu sheegayo ah markaysaga naxnaxada tanaxnuxa markaysaga qofku ixin yidhaahdo salaadda gudaheeda sawaabku waxay tahay salaaddii inaynay burinayn salaaddii inaynay burinayn sidaas iyada ah sawaabku weeyaan culamada qaarkood oo yidhi waa burinaysa haddii laba xaraf ka muuqdaan oo ixin hadduu yidhahdo laba xa markaysaga xon markaa ayuu markaa sheegay sidaas aawadeed salaaddii waa ka buraysaa sidaas iyada a yidhi waa jiraa culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye haddii faral ay tahay oo faatixadii hadduu akhrin kari waayo oo kale naxnaxa waa samayn karaa oo xaaladda noocaasa loo ruqsaynaya oo loo bannaynaya oo cudurdaar weeye laakiin wax sunno ah uma odhan karo hadduu suuraddii ka dambaysay faatixada uu akhrin kari waayo ixi ma odhan karo laakiin shay farala waa u odhan karaa sidaa faatixadoo kale waa u odhan karaa waxaana filayaa siday shaaficiyadu qabtaa inay islaas tahay ee kutubta markaysaga muta'akhiriinta ee shaaficiyadu sheegtay marka calaa kulli xaal sida sawaabkii waxay tahay waxa weeye naxnaxadu noocii kalaamka kama mid aha wax daliilna kuma soo aroorin markaysaga inay burinayso marka jinsiga kalaamkana kama mid aha laa luqatan walaa curfan xagga curfi ahaan iyo xagga luqa ahaan midnaba markaysaga ugama mid ah midnaba ugama mid ah lamana yidhaahdo waxa weye qofku hadduu ixin yidhaahdo wuu hadlay lama yidhaahdo takallama waa lama yidhahdo waa hadlay marka sidaas aawadeed sida raajixa ahi waa inaynay salaaddii burinaynin yacni markaa tanaxnuxu walow markaysa waxaad markaa ha u sameeyo xaaje la'aanteedba ha u sameeye eh inayna salaaddii burinayn baa raajix ah xadiiska labaad boqol iyo shan iyo labaatan can ibni cumara radia allahu canhuma ibni cumar waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qultu waxaan ku udhi libilaalin bilaal baan waxaan ku udhi kayfa ra'ayta sidaad ku aragtay annabiya sala allahu alayh wasalama nebiga oo yaruddu ku celinaya calayhim korkooda markaa u celinaya salaamtii xiina yusallimuuna calayhi markay salaamayaan wa huwa walxaalu yahay uu u celinayo ama wa huwa walxaalu yahay ay salaamayaan yusallii mid tukanaya uu yahay xaaladda uu tukanayo marka ay salaamaan inuu u celiyey oo salaantii uga jawaabay sidaad ku aragtay nebiga sala allahu calayh wasalam kayfiyadee qaala wuxuu uhi yaquulu haakada yaquulu wuxuu markaa odhanayey ee haakadaa sidaasuu markaa odhanayey wabasada kafahu yacni kafkiisii ayuu furay gacantiisii ayuu markaa furay gacantiisii ayuu markaysa waxaan markaa fidiyey yaquuluna waxaa laga tilmaamayaa waa mudaaric markaa maadi looga jeedo waa xikaayatulxaal ayaa markaa mudaarica looga dhigay akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska markaa soo saaray watirmidiyu tirmidina waa soo saaray wa saxaxahu tirmidi waa saxiixiyey xadiiskan markaa bilaal culammada kale ee saxiixisay aan tirmidi ahayn waxaa ka mid ah ibnu khusayma waxaa ka mid ah ibnu xibbaan waxaa ka mid ah xaakim waxaa ka mid a bakawi oo isaguna sharxu sunnaha ku saxiixiyey waxaa ka mid a nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey waxaa ka mid a albani oo isaguna saxiixiyey waxaa ka mid a muqbil oo isaguna jaamicu saxiix kitaabkiisa la yidhahdo ku saxiixiyey marka waa xadiis saxiixa weeye weliba markaa shawaahid kalena waa leeyahay xadiisku oo markaa saxiixa iyo kayrkoodba yacni ku jirta laakiin riwaayaadkii saxiixa ku yaallay waxa uu uga leexday yacni lafdiga markaysa waxaan markaa kayfa ra'ayta annabiya sala allahu alayh wasalama yaruddu calayhim lafdigaa raddiga darteed buu uga leexday amaa inay markay salaadda uu ku jiro nebigu sala allahu alayh wasalam inay salaami jireen nebiguna ishaaro inuu samayn jiray saxiixa bay ku soo aroorto oo ku taalla laakiin lafdigaa raddiga darteed ayuu markaysa waxaan markaa ugu soo arooriyey oo markaa ugu doortay markaa xadiidkan oo isagoo saxiixa ku jira intuu saxiixii ka leexday yacni sunanka markaysaga uuga soo naqliyey asalatan marka hore in waxa weeye ishaarada iyo tilmaanta in laysku salaamaa mashruucinoo ma ah oo waxay tahay waxa weeye waa mid ay markaa yuhuudda iyo nasaarada iyo markaa ay sameeyaan waxaana laynoo diiday inaynu markaa shabbahno oo isu ekaysiinno markaa salaamtoodoo kale inaynu la nimaadnaa waxay tahay waa midaan markaysa waxaan markaa inoo bannaanayn wey oo midaan inoo bannaanayn nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu markaa u idhi laysa mina man tashabbaha bigayrina la tashabbahu alyahuuda waannasaara fa ina tasliima alyahuudi alishaaratu bilusbuc wa tasliima annasaara alishaaratu bilakuf yacni xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku sugan tirmidi laftiisuna waa u tilmaamay sanadkiisu inuu daciif yahay ibnu xajarna waa tilmaamay ha yeeshee axaadiis kale oo shawaahid u ah oo la macnaa ayaa markaa jirta oo nasaa-i oo kale waxa uu soo saaray oo jaabir ka wariyey jaabirna uu nebiga sala allahu alayh wasalam u rafcinayo inuu nebigu yidhi لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة يعني هيس سلامنا أما هكو سلامنا ددك سلامة يهود وكال مركا هكو سلامنا محايا لي سلامة يهود وحوية ومدح أيسو رحان آه يعني كففك وأيسو إشاران دعما أيسو فديان tilmaanta waxyaalaha noocaasa markaysaga waxaan markaa salaam u ah waxyaalahaasa salaam u ah marka waxa weeye ha shabihina oo qaabkoodii oo kale ha la imanina oo inaad madaxa isu ruxdaan iyo inaad markaa gacmaha markaa isu fidisaan iyo inaad faraha isu ishaartaan iyo waxyaalaha noocaas oo kale markaa la imanina waayo waa ficilkii markaa yuhuud oo kale ama waa salaantii yuhuud oo kale xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa ku odhaya bisanad jayid ayuu markaa ku soo arooray xadiidkaasi sanadkiisu waa jayid oo waa wanaagsan yahay أحاديث كانوا على كل حال الشواهد وين واجرا شيخ الألباني وحا كسار ريا أحاديث تاس جلباب المرأة المسلمة أي مركا كسار ريا أحاديث بدن تشبهها كسابسا وكذلك مركا يسقى خصوص كمسألة ده أين أن سلام تلقى شبهن يهوديا نصارنا أحاديث كسار رتي لفتي هذا هلكا وكسار ريا مقام كاس مركا مركا روحا مقرر أح السجن إن أن وحوي قاب كيهود يا نصارى أيسو سلامان وكلان ليسو سلامان oo ishaaraadka iyo tilmaamaha la iska dhaaf ha ahaato markaa ishaaradu in gacanta la wada fidinayo siaa loo taagayo ama ha ahaato in suul far la fidinayo yacni far sida dadka qaarkood suulka sidaa u taagaan ama ha ahaato madaxa in laysu raxayo ama ha ahaato markaysa waxaan markaa sunniyaha in sare loo qaadayo yacni markaa qaababkaasoo dhammi waxay tahay waxa weeye yacni salaanta yuhuudda iyo nasaarada ayay markaa shabbahdaa nabiguna sala allahu alayh wasalam tashabuha kufaarta waa inoo diiday bale aayaadka qur'aanka inoo diiday nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waana xadiis saxiixa yacni ka qolo isu ekaysiiya yaga ayuu ka mid yahay ayaa la yidhi hal masale haddaba culammadu ka hadlaan masaladaasi waxay tahay bal waxaad ka warantaa haddii waxa weeye qofkii ma laysugu dari karaa salaam iyo assalaamu calaykum inaad tidhaahdo gacantana markaysaga aad u ishaarto ama madaxa aad u ruxdo umuuraha noocaasa ma la ysugu dari kara xadiis baa markaa la soo wariyey sunanka oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam jamaaca dumara yani fasallama calayhina waa salaamay baa markaysaga xadiisku sheegaya waa xadiis xasana riwaayo kale markaysaga waxaan markaa fa ashaara ilayhim bitasliim salaam buu u tilmaamay marka labada riwaayo yani culimmada qaarkood waxay dooneen inay markaa yani isku daraan oo waxay yidhaahdeen xaaladda la diidayaa tilmaanta waxa weeye iyo ishaaraadka waktiga la diidaya waxa weeye waa marka aan salaam la raacin ama haddii assalaamu calaykum aad ku darto oo ay la socoto taas iyadu waa fasaxantoo wax dhibaato a ma laha waxayna ku bineeyeen xadiidka labadiisa riwaayaba inay saxiix tahay laakiin sida raajixa ah riwaayada markaysagaa tilmaamaysa fa ashaara ilayhina bitasliim waa markaysagaa riwaaya daciifa riwaaya daciifa weeye culamada qaarkood haba taxsiiniyaane laakiin waa riwaaya daciifa weeye oo sanadkeeda wax ku sugan yihiin marka waa shaad yani ama waa munkara laakiin riwaayada markaysa waxaan markaa saxiixada ee maxfuudka ahi waxa weeye ee macruufka ahi waa riwaayada markaysaga tilmaamaysa yani markaa fasallama calayhina waa salaamay marka sidaas aawadeed isku darkaa la ysku daraya lafteedu sidaas iyada ayaanu daliil u ahayn oo xadiidkii lagu khasisi lahaa waa midaan asixin oo aan markaa sugnayn ha yeeshee xukumku sidaa ha ahaado markaa ishaarada iyo tilmaantii ha laynoo diido ee salaamtii ha laynoogu diido ishaaradii iyo tilmaantii ama madaxa lagu tilmaamo ama faraha lagu tilmaamo ama markaa gacantoo la fidiya ha lagu tilmaame laakiin mar laga soo reebaa jirta markaasi waa maxay oo markuu qofku isagoo salaad ku jira la salaamo salaad buu ku jirayoo tukanayey dabadeedna waa la salaamay culammada qaarkood waxay yidhahdeen qofku isagoo salaad ku jira in la salaamaa makruuh weeyaanoo waa karaahiyay yidhaahdeen laakiin marka karaahada ay sheegayaan wax daliila ma laha wax daliila ma laha inaynay wax karaahiya ku sugnayna waxaa u daliila nebiga sala allahu calayh wasalam saxaabadu waa salaamaysay markay salaamtayna nebigu kuma inkirin oo ma odhan markaysaga hay salaamina markaan tukanayo hay salaamina ma odhanoo ma inkirin ee nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey oo waa ka aamusay arrinka noocaasa waa ka radin jiray oona waxa weye ishaaradaasuu ku radin jiray iyo tilmaanta af kama hadli jirin laakiin tilmaanta ayuu markaysaga ku radin jiray sidaas aawadeed ayaa waxa weeye ay u tahay mid bannaan oo markaysagaa jaa'is ah ay u tahay marka sidaas aawoodee qofku marka isagoo tukanaya wakadalika hadduu qur'aan akhrisanaya mid walba waa la salaami karaa wax karaahiyo ku jirtaana ma jirto cala alqawli araajix cala alqawli araajix waxid markaysaga waxaan marka karaahiye ah oo ku jirtaa ma jirto marka taqriirkaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu taqriiriyey lafteeda ayaana laga daliishanaya waata kale xadiisku wuxuu tilmaamayaa kayfiyada loo radinayaa inay tahay ishaaro saxaabada qaarkoodna waxaa soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu cudur daartay oo uu ku yidhi waxa weeye waxaa ii diiday inaan markaas salaamta kaa radiyo waxaan ku sugnaa salaad baan ku sugnaa marka wax kale igama mancina salaaddaan ku jiray darteed baa ii diiday inaan salaamta kaa radiyo axaadiista qaarkood oo sheegaysa salaamtii kama radinna waa jirtaa qaarkoodna waxay sheegaysaa ishaaru ku radiye waa la kulminayaayo iskama hor imanayso waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa markaa salaamtii kama radin bimacnaa kalaam iyo hadal baanu kaga radin oo wacalaykum asalaam oo dhan yacni wuxuu kaga radiyey ishaaruu kaga radiyeyna waxay noqonaysaa tilmaantii un labadu saasay u kulmayaan oo waxa weeye ishaaradu maqaamkii raddiga marka inay dhacayso markay tacadurto oo suuroobi kari weydo in qowl lagu radiyo ayay markaa taasina kuu tilmaamaysa taasina sidaas yada ah ayay markaa kuu tilmaamaysa oo talow ma sunnaa markaysaga oo mustaxaba mise waa waajib culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye iska sunna weeye kayfiyada noocaas oo kale ah qofku inuu sameeyo laakiin culamada qaar waxay yidhaahdeen maadaama ay waajib ahayd ishaaradanna markaysaga maqaamkii markaa waajibka ay taallo aanay markaysa waxaan markaa waajibkiina aan la gudan karaynin ee ishaaradaasuun la samayn karayo ishaaradaasna raddi marka axaadiistu ay ku magacawday yacni waajib weeyaan in kayfiyadaa loo radiyo oo waxa weeye markaa gacantaas markaysagaa la fidiyo oo markaa sidaa lagu radiyaa waxay tahay mid markaysagaa waajiba weeyaan bay markaysagaa yidhaahdeen mid waajiba weeyaan bay markaa culammada qaarkood yidhaahdeen oo axaadiistaas ayay markaa daliishadeen waxaa kaloo axaadiistani markaa daliil u tahay ishaarada la fahmayaa salaaddii inaynay waxba yeelayn ishaarada la fahmayaa salaaddii inay waxa yeelaysaa aynay jirin ayay markaa inoo tilmaamaysa taana waxaa markaa yacni xanafiyadu ay yidhaahdaan ishaarada la fahmayo ee la garanayo waxa markaysagaa la ishaarayaa waxay yihiin salaaddii waa burinaysa laakiin qowlka noocaasi waa daciif axaadiis badan baana ku soo aroortay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana yushiiru biyadihi fi salaa salaadda gudaheeda yacni markaa gacantiisa waa ishaari jiray yacni marka axaadiis badan oo kala duwan ayaa ku soo aroortay qaar madaxa ishaari jiray qaar uu markaysa salaam marka la salaamo qaar waxa weeye markaysa waxaa markaa fadhiista uu ishaaray intay cid u timi yacni markaa siyaalo badan ayaa markaysaga waxaa soo aroortay oo markaa ishaaro ah marka ishaarada la fahmayaa yacni markaa salaaddii inaynay waxba yeelin oo burinayn bay kutusinaysaa xadiiskay soo wariyeen waa xadiis markaa daciifun jiddan waa xadiis daciif ah balaa culamada qaarkood ay yidhahdeen waa baatil oo xadiiska tilmaamaya man ashaara ishaaratan tufaamu canhu ishaaro la fahmayo ka markaysa waxaan markaa tilmaama yacni salaaddiisu waa buraysaa xadiiska markaysagaa lagu soo wariyey waa xadiis baatil ah bimacnaa wax markaysagaa xuja ku qumayso sidaas iyada ah ayaanu marka u ahay marka axaadiista waxaa ku soo aroortay siyaalaha markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam u tilmaami jiray qaar waxay sheegayaan sida xadiiska jaabir oo kale markaysagaa gacanta inuu ishaaray gacanta inuu ishaaray ayuu markaa tilmaamaya wa kadalika xadiiska ibnu cumarna sidaas si la-egbu markaa sheegaya xadiis kaleo markaa ibnu cumar laga soo wariyo sahayb uu ka warinayo isaguna wuxuu tilmaamayaa inuu far ishaaray far nebigu sala allahu alay wasalam inuu far ishaaray xadiiska horena wuxuu tilmaamaya markaysagaa gacan iyo kaf xadiis kaleo markaysagaa ibnu mascuud laga soo wariyeyna waxa uu tilmaamayaa madaxa inuu ishaaray oo tilmaamay marka waxa weeye waxa uu odhanaya maxamed ashraf saaxibu cawni almacbuud waxa uu odhanaya riwaayaadkaa waxaa lagu jamcinaya la isugu keenaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu midba mar sameeyey oo mar farta uu ishaaray oo mar waxa weeye gacanta uu fidiyey ishaaray oo mar madaxa markaysagaa uu ishaaray yacni sidaasaa lagu jamcinaya marka inta mid waliba inay jaa'is tahay oo waxa weeye salaamtii lagu radinayo wakhtiga salaada lagu dhex jiro ayay markaa ku tusinaysaa sidaa waxa uu ku sheegay cawnulmacbuudka ayuu markaa ku tilmaamay wa basata kafahu marka la tilmaamayo kafkiisii buu fidiyey sida uu kafka u fidinayaa waxay tahay sida markaa yacni ruwaadda xadiiska mid ka midiba uu ku sifeeyey yacni gacantuu fidiyey oo sidaasuu markaysagaa xaggeeda markaa yacni baatinka ah ee calaacasha xagga hoose ayuu u jeediyey xagga hoose ayuu u jeediyey marka waxa weeye fuqahada qaarkoodna waxay dooneen inay ka daliishadaan oo yidhaahdeen fidinta uu gacanta sidaa u fidiyey hadda salaanta iga jooji weeye ee radin markaa ma aha laakiin qowlka noocaasi waa daciif waayo saxaabadii waxay ku magacaabeen yacni raddi bay markaysagaa ku magacaabeen mar hadday markaysagaa raddi ku magacaabeen yacni iyaguna markaysaga waxay shaahidulxaal ay yihiin oo xaalkii markaysaga iyagu ay shaahideen ashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib isaga iyaga ayaa u fahmo badan saxaabiga ayaana u aqoon badan sidaas aawoodee markaysagaa ra'yigaasi ra'yi saxiixa ma aha ra'yigaasi ra'yi saxiixa ma aha ibnulcarabi waxa uu soo naqlinaya oo caaridada wuxuu ku soo raraya culammaduna ay ka sii naqliyeen in waxa weeye wuxuu yidhi annagoo maalin markaysa waxaan markaa mudaakaroonayno mas'aladan markaa ku saabsan salaamta raddigeeda la radinayo ee ishaarada lagu radinayo wakhtiga salaada lagu jiro marka lagu salaamo masalada noocaas annagoo ka munaaqashoonayna ayaa waxana ag fadhiyay buu nin acraabiyo reer miyiya markaasaanu masaladii xoogaha markaysaga isku celcelinaya isaguna waana dhegaysanaya markaasuu wuxuu maqlay ninkii yacni waxa weeye gacantuu nebigu fidiyey sala allahu alayhi wasalam calaa cashi xagga hoose u jeedi markaasaa ninkii baa nala hadlo wuxuu yidhi war armuu lahaa salaanta iga jooji markaasaanu aad ula yaabnay buu yihi markaysagaa ninkaas iyo markaa waxaweye fahmadiisa ayaanu markaa aad iyo aad ula cajabnay ninka iska reer miyiga ah ee markaysaga aan cilmi lahayn iyo ictiraadka markaysaga uu nagu soo arooriyey ayaanu markaysaga aad ula yaabnay markii dambeanu axaadiista u fiirsanay markaasaanu waxaanu aragnay inay marka axaadiista ku sugan tahay radin inay tahay aanu aragnay markaysagaa qowlkaasi inaanu saxiix ahayn laakiin markii hore fahmadiisa ayaanu aad ula yaabnay xadiiska laba boqol iyo lix iyo labaatan وعن أبي قتادة رضي الله عنه أبي قتادة وحلق السوري قال إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها يصلي متكدا وهو حامل أمامة بنت زينب إساق أمرك يعني السدة أمامة إن أنت اللي إذا أمامة بنت زينب أو زينب بنت الرسول أيضا شيء إن أنت إساق السدة أي النبي صلى الله عليه وسلم تكني فإذا سجد وضعها هدو سجود وعدقي وإذا قام حملها هدو مركا استاغنه waa qaadayey muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay ziyaado ah wa huwa ya'ummu nnaasa fi lmasjid isaga oo dadka tujinaya fi lmasjidi masaajidka gudihiisa ku tujinaya ayuu waxa weeye inantaas uu awowga u yahay marna uu qaadayey marna uu dhigayey marka uu rukuuco iyo marka uu sujuudana waa dhigayey marka marka uu ka toosana waa qaadayey oo sare u qaadayey sare ayuu u qaadayey riwaayada marka uu sheikhu inoo soo arooriyey waxay tilmaamaysaa markuu sujuudana inuu dhigayey laakiin rukuucdana marka waxaa ku siyaadinaysa riwaayo kale oo xaaladda uu rukuuco lafteedana inuu dhigi jiray yacni riwaayo kale oo siyaadinaysa ayaa jirta waana riwaayo saxiixa xadiiskan marka waxaa laga daliishadaa afcaasha markaysaga ama ficilada yacni marka aan aadka u fara badnayn ee xarakaadka ee markaa salaadda gudaheeda lagu sameeyaa inaynay markaa salaaddii burinaynin mar haddii xarakadu aynay aad iyo aad u fara badnayn salaaddii markaysagaa inaynay burinaynin ayaa markaysagaa laga qaataa saas aawadeed baa markaysagaa shawkaani waxaa markaa la weydiiyey masalada ku saabsan hadduu qofku cimaamadda xidha ka warran isagoo salaaddii ku sugan markaasu wuxuu ku jawaabay nebigu sala allahu alayh wasalam inan saddex jira ayuu marna qaadayay marna dhigayay isagoo salaaddii ku sugan waxaad moodday cimaamad markaysagaa madaxa lagu duubayo a bimacnaa waxa weye haddaan taasiba salaaddii waxba yeelin cimaamadda madaxa lagu duubayaana iyaduna markaysaga waa ka awlaysantahay inaynan salaaddii waxba yeelaynin ayuu markaa ku jawaabay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan yacni xarakada markaysaga saddex xarako oo mutataaliyaad oo markaysaga waxaa iska daba tegey oo marka waxa weeye rukni gudihii dhacay hadduu qofku markaa sameeyo waxay yihiin markaa waxa weeye salaaddii mid ay ka burayso oo salaaddii way ka burinayaan sidaas iyadaa ayay markaa yidhaahdeen laakiin qowlka noocaasi markaysaga wax daliila taxdiidka saddexda lagu xadidayaa wax daliila ma laha wax daliila ma laha waxaynay markaysaga mas'aladu tahay in waxa weeye xarakaadka markaysagaa sahlan inay markaysagaa bannaan tahay wixii haddaan taxdiid ugu soo aroorinna markaysagaa curfiga ayaa lagu xadaynaya curfiga maxaa kasiir loo yaqaanaa ee xarakaad kasiir oo fara badan maxaa loo yaqaanaa xarakaad qaliil oo yarna maxaa loo yaqaanaa yacni wixii markaysagaa aan sharciga lagu xadayn luqadana aan xad ku lahayn curfiga ayaa lagu xadeeya ibnu cuthaymiin waxa uu yidhi wakulu ma ataa walam yuxadadi bisharci kalxirdi fabilcurfi xuduudi yacni wax kasta oo soo arooray oo aan sharciga taxdiid loogu yeelin curfiga ayaa lagu xadaynaya curfiga ayaa lagu xadaynaya saddexdana curfiga kasiir looguma yaqaano inay fara badan yihiin yacni saddexda markaysagaa looguma yaqaano xarakaadka markaa salaada markaysaga yacni dhexdeeda lala yimaadaana culammadu waa qaybiyaan bacdu ahlicilmi waxay geliyaan markaa axkaamulkhamsaha bay geliyaan oo xarakaadka salaada waxaa ka mid a markaysagaa gudaheeda lagu sameeyo xaraka waajiba waxaa ka mid a xaraka mustaxaba waxaa ka mid a xaraka mubaaxa waxaa ka mid a markaysagaa xaraka makruuha waxaa ka mid a xaraka muxarama yacni waxa weye xarakada muxaramkaa lafteedu waxay u qaybsantaa xarako mubtilo oo markaa salaaddii burinaysa iyo xarako markaysagaa salaaddii aan burinayn laakiin qofku markaa aasim ku noqonayo inta mid walba markaysagaa waa leedahay shantaa nooc markaysagaa in loo qaybiyana ibnu cusaymiin waxa uu ku sheegayaa markaa yani markaa duruus wa fataawa alxaram yacni kitaabkiisa la yidhaahdo ayaa laga helaya saaxibu tawdiix laakiin afar nooc markaysaga ayuu asxaabta markaa xanaabilo ka soo raraya inay markaa xarakaadka markaysaga u qaybiyeen xarakaadka salaada burinaya ee marka waxa weeye salaaddu ay ku buraysaa waa xarakaadka kasiirka ee aadka iyo aadka u badan xarakaadka faraha badan leh taas markaa weeye xarakaadka salaada burinaysa xarakaadka markaysa waxaan markaa yani waxa weeye aan salaada markaysagaa burinaynin laakiin waxa weeye qofku xaajo la'aanteed uu u samaynayo xaajo la'aanteed uu u samaynayo yacni waxay tahay waa makruuh sida waxa weeye markaysagaa garhkiisa inuu iska taataabto iyo isagoo salaaddii ku jira ayuu garhkiisii iska salaaxay yacni markaysa waxaan markaa waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kalea inuu sameeyo xarakada saasi waa karaahiyo oo waa mid markaa laga fiican yahay weeya xarakada markaysagaa mubaaxay waa xarakada markaysagaa yar ee kala tagtagan ee waxa weeye markaa xaajana markaysaga waxaan markaa uu sameeyo oo xaaje markaa u baahday sida meel markaa cuncuntay oo kale ayuu markaysagaa doonay inuu yaro xoqo inuu yaro xoqo ayuu markaa doonay meeshuna markaysa waxaan markaa waa yaro cuncuntay ama markaysa waxaan markaa waxbaaba markaysa waxaan markaa meesha ka saaran oo bahal yaroo qaniinaya yacni oo xasharaad ah ayaa markaysagaa meesha ka saaran tuuryada uu iska tuurayaa waxay tahay waa xaraka mubaaxa waa xaraka markaysagaa mubaaxa markaysagaa wey xarakada markaysa waxaad markaa yacni noqonaya ama waajibka ama mustaxabkana waa xarakaadka waxyaalaha markaa salaada ku saabsan markaa lagula imanaya oo waxa weeye wixii waajiba xarakada loo lagu samaynaya waa xaraka waajiba wixii markaa sunna ah xarakada markaysaga aan la-aanteeda la samayn karayna waxay noqonaysaa xaraka sunna xaraka markaa sunna ah ama dhaqdhaqaaq marka isaga xo sunna ah ayuu markaysagaa noqonaya marka iyaduna waa saas sida xarakaadka salaada sidaas iyada ah ayaa qaybahaas yacni markaa loogu qaybiya ibnu xasmi wadaadka la yidhahdaa aad buu ugu mubaalaqoodaa markaysagaa baabka ibdaalka salaada la burinayo waxaanuu yidhaahdaa wax kasta oo aan salaada ka mid ahayn oo la sameeyaa salaaddii waa burinaysaa buu markaysagaa u yidhahdaa waxaanu daliishadaa inna fi salaati la shuqlaa salaada shuqul baa ku sugan marka haddii salaaddii waxaan ka mid ahayn aad la timaaddo oo waxa weeye markaysagaa yacni markaa shay aan salaaddii ka mid ahayn haddii aad la timaaddo salaaddii way kaa buraysaa oo waxay noqonaysaa markaysagaa baatila ayay noqonaysaa laakiin qowlkiisu waxau yahay qowl daciifa weeye wax daliila mas'alada noocaasi markaysagaa ma laha yacni waxa weeye inantan la qaadqaadayaana markaysagaa salaaddii kama mid aha salaaddiina markaysagaa nebiga sala allahu alayh wasalam kamay burin waxaanu nebigu sidaa u samaynayey yacni waxa weeye waa mida waxa marka uu tilmaamayey akhlaaqda wanaagsan buu markaysagaa uu tilmaamayey in markaysaga waxana carruurta iyo markaysagaa loo dhidhimirsanaado oo waxa weeye markaa yacni akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo oo loo dhimirsanaado markaysagaa carruurta oo yacni markaa taas waa markaa kuu tilmaamaysa ta kale saxaabada wuxuu hortooda markaa sidaa ugu samaynayey in waxa weeye arrinka noocaas oo kale ah in waxa weeye wax dhibaatiya aynay ku sugnayn wax dhibaatiya aynay ku sugnayn axaadiis kalena waxaa kusoo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo markaysa waxaan markaa tukanaya ayaa waxa weeye uu sujuuddii ku raagay sujuuddii ayuu ku raagay dabeedna waxa uu yidhi inankaygiibaa irartay buu bimacnaa isagoo tukanaya ayaa markaysagaa yacni labadii inanee markaysa waxaan inantiisu dhashay faatima dhashay ama xasan ama xuseen ayaa midkood baaba ka dhigtay markaysagaa awr la rarayo oo kale u ka dhigtay markaasuu waxa weeye iska rartay markaasuu yidhi inankaygibaa irartayoo dabeedna waxaan markaysagaa diidey inaan dedejiye ayaan diidey oo waxaan is markaysagaa bal horta ha iska yara bogto markaysagaa rarka uu raranayo yacni rarka uu raranayo ha iska yara bogtaan markaysaga waxaan is idhi waxaa laga yaabaa markaysaga waxa dee inagu inaynu markaysagaa aad iyo aad u garaaci lahayn maxaa ii kaa keenay adigoo tukana anigoo tukanaya maxaa ii kaa keenay laakiin nebigu sala allahu alay wasalam mana dagaalin mana maagin mana marka yani marka mana dilin ee waxa uu ku tilmaamay markaysaga arrin uu weliba markaysaga waxaan markaa ma tuurin yacni waa u kaadiyeyba markaysaga si uu u bogto ayuu markaysaga waxaan markaa u kaadiyey marka xadiidkaa laftiisuna waa xadiis qawi ah marka calaa kulli xaal yacni xadiidkana masaa-isha lagala baxayo umuurahaas baa markaysaga waxaan markaa ka mid a culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa mansuuq xadiidkan oo kale laakiin wax daliila ma laha inuu mansuuq yahay wax daliila ma laha inuu markaa mansuuq yahay adilada in la wada camal siiyaana ka fiican marka adilada qaarkood in la ibdaaliyo oo la yidhahdo waa mansuuq yani naskiga waayo daliil la nasakhaya waa ibdaalun lidaliil ama ilqaaun licamali daliil yani daliil lagu camal falayo in camalkiisii markaysaga la hadlaynayo o la tuurayo ayaa marka ka dhalanaysa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaana waxay ka habboon tahay in markaysaga midkood la tuuro midkoodna lagu camal falay ka fiican tahay oo waxa fiican labadaba in lagu wada camal falo lianna alasla fi ladilati alixkaamu waayo asal waxa u adiladu inay muxkam tahay baa asal u adilada xadiidka laba boqol iyo toddobiyo labaatan can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulka ilaahay waxa uu yidhi iqtulu lswadayni labadii madmadoobaa dila fi salaati salaada gudaheeda ku dila alxayata yacni waxaad dishaan abeesada dila waalcaqraba yacni dabqaloocana dila waxa bannaan alxayata waalcaqraba in la yidhaahdo wasaa loo dabdiyo waxa kaloo bannaan in markaa alxayatu waalcaqrabu in la yidhaahdo oo la rafciyo oo layaha humaa labadaasi alxayatu waalcaqrab weeyi waa marka yacni abeesada bimacnaa bahalka hoose iyo waxa weeye iyo dibqalooca xadiidkan akhrajahu larbacatu afarta asxaabu sunan baa soo saaray wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey culammada kale ee saxiixisay waxaa ka mid ah tirmidi oo yidhi xadiidku xasanun saxiixun waa xasano waa saxiix culamada qaarkoodna waxay ka soo rareen sida saaxibulmuntaqa xadiidka markaa inuu tirmidi taxsiiniyey bay ka soo raray oo uu yidhi xadiidku waa xasan ha yeeshee nusakha markaysa yacni kitaabka yacni tirmidiga nusakhiisa badankoodu waxay markaa sheegayaan tasxiixana waa sheegayaano xasanun saxiixun baa ku qoran axmed maxamed shaakir waxa uu tilmaamayaa nusakha uu arkay inay markaa sidaas qorayaan agsarkoodu inay saa qorayaan hal nuskha mooyaane in alla inta kale inay xasanun saxiixun qorayaan wa kadalika waxa weeye mubaarak fuuri waxa uu tilmaamayaa nusakha markaysaga aanu haynaa xasanun saxiixun bay qorayaan buu odhanaya marka sida raajixa ah ee tirmidi xadiidka waa tasxiixiyey nawowi laftiisu khulaasada waxa uu kaga soo rarayaa tirmidi inuu xadiidka taxsiiniyey laakiin sawaabku waa inuu markaa tasxiixiyey oo taxsiiniyey oo labadaba isugu daray waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa kaloo saxiixiyey xaakim waxaa ku waafaqay dahabi waxaa kaloo saxiixiyey albani xadiiskuna weliba shawaahid kale ayuu markaa leeyahay xadiiska waxaa lagu cilayn karaa ee ku sugan waxa weeye yaxya bnu abi kasiir ayaa xadiiska soo wariyey cancanaanu ku warinaya marka haddii yaxya bnu abi kasiirna waa mudallis ha yeeshee duruqda qaarkood oo imaam axmed soo wariyey ayaa waxa uu ku sheegayaa oo tasriixinaya markaa samaac oo odhanaya markaysa waxaan markaa waan ka maqlay yacni damdam ibnu jaws ninka la yidhaahdo ayaan ka maqlay buu markaa odhanaya sidaas aawoodee cilladii tadliiska lagu cillayn lahaana halkaas iyadaabay meesha kaga baxday marka xadiisku waxa uu yahay xadiis saxiixa weeye weliba shawaahid kalena waa leeyahay oo marka waxa weeye xadiiska markaa sii tilmaamaysa inkastoo shawaahiddu ay u badan tahay marka isaga asaaniideedu dicaaf ay u badan tahay inkastoo dicaaf ay u badan tahay haddana markaysa waxaan markaa waxa weeye xadiidka markaa waxbay usii tarayaano waa sii quweynayaan ee saxiixaynkana waxaa ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi shan waa la dilaa markaysagaa fi lxilli waalxaram yacni shan yacni markaa xilliga iyo xaramka intaba waa lagu dilaa marka waxaa ka mid ahaa yacni markaa xayada ayaa ka mid ahayd yacni abeesada yacni markaa iyo caqrabku labaduba markaysaga waa ku jireen labaduba waa ku jireen yacni xayana waxaa la yidhahdaa waa jinsiga bahalka hoose oo markaysa waxaan ama masa ha ahaado ama abeesa ha ahaado yacni kaynu abeesada u naqaano keliya gaar looma yidhaahdo waxaa soo gelaya markaysa waxaan markaa ama halaqii baa soo gelaya abriskii baa soo gelaya abeesadii baa soo gelaysa yacni waxa weeye dhammaantood waa soo gelayaan ashyaadaasoo dhan waa soo gelayaan waa jinsi weeye yacni markaa sidaas iyada ah ayay usoo gelayaan sidaas aawadeed baa markaysa waxaan ushii nebi muuse marna waxaa lagu magacaabay inay markaa noqotay thucbaan marna waxaa lagu magacaabay xaya ayaa lagu fa idaa hiya xayatun tasca marka xayadu waxa la waa jinsi bahalkaa hoose markaysa waxaan markaa yacni noocaasa yani markaa noocu doonaba ha noqdo ama abeesa ha ahaado ama halaq ha ahaado ama markaa mas ha ahaado waxa uu yahay markaysaga xaya la yidhahda xadiidkanna waxaa markaa laga dariishanaya oo lagala baxaya xarakaadka aan faraha badnayn salaada gudaheeda in lagula yimaadaa inay bannaan tahay oo mashruuc tahay wax bannaan inay tahay waayo salaadii gudaheedii waxaa la yidhi waxaa dishaan yani markaa bahalkii hoose iyo yani waxa weeye markaa dibqalooc iyo dila baa layidhi dee bahal hoose marka waxa weeye dilista la dilayaana wuxuu u baahan karaa markaysaga xarakaad doora ayuu u baahan karaa hadday abeesa kugu soo baxdo dee xarakaadkay u baahanaysaa waa xarakaad dooray u baahanaysaa yacni wax yar markaysagaa mar iyo laba markaysagaa ma aha sidaas aawadeed yacni markaa saddex xarako keliya u qofku la yimaadaa salaadda inaynay burinayn oo rukun gudihii u kula yimaadaa yacni xadiidka laftiisa sidaas iyada abaa looga daliishanayaa oo ra'yiga markaysagaa culamada qaarkood iyo madaahibta qaarkood ay ku tageen yacni marka uu u khilaafsan yahay oo uu sidaas iyada ah yacni marka uga hor imanaya sidaas iyadaa marka uga hor imanaya marka xarakadanna waxay tahay waa xarako markaysa waxaan markaa yacni maxmuud ah oo bimacnaa mashruuca oo sharcigu ina amray wey yacni mubaax ma noqonayso ee waxay noqonaysaa markaysaga xarako markaysaga ma'muuro oo layna amray ama amarkeedu uu waajib yahay ama sunno yahay labadaa mid bay markaysaga noqonaysa labadaa mid ayay noqonaysa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa kaloo la ilxaaqinaya oo la haleeshinaya wax kasta oo markaysaga xan markaa wax dhiba ayaa markaysaga iyagana looga qiyaasanaya yacni cillada markaysaga waxaan markaa yacni loo loo yidhi u dila waa maxay salaada gudaheeda cillada loo yidhi markaysagaa u dila salaada gudaheeda waxa weeye waa iidaaga dadka ay dhibayaan darteed marka sidaas aawadeed wax kasta oo markaysagaa mu'di ah oo dadka dhibaya oo markaa baalaha ka mid ah iyaguna waa saas si la-eg oo waa in markaysa waxaan markaa la dilo yacni xadiiskan laftiisa yacni min baabi alqiyaas ayaa markaa looga daliishanayaa oo looga qaadanaya oo dabcigooda waxay tahay inay markaysaga wax dhibaan sidaas iyadaa weeye aswadayna waxaa loo yidhi yacni waa min baabi takliib waa la haalib yeelayaayo bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye sida qamaraan iyo markaysaga loo yidhaahdo abawaan iyo markaa labada aabbe iyo loo yidhahdo aabbihii hooyada oo aabbihii la haalib yeelay oo qamaraan loo yidhi qoraxdii iyo dayixi oo markaysaga dayixi markaa la haalib yeelay saasoo kale markaysaga waxaan aswadayn loo yidhi oo waxa qaaliba markaysaga baalkaa hoose markaysaga inuu madow yahay baa qaaliba yani laakiin dibqaloocu markaysa waxaan markaa saa uma yani markaa isagu uma madooba yani madmadow waa yeeshaa laakiin markaysa waxaan markaa inuu wada madow yahay maaha والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك